dowladda federaalk soomaaliya geeka dowladda turkiga weliba ka wareejiday beesi diirasa ku dhawaada shan milyan oo doolara taasi oo dowladda soomaaliya iyo shacabdiyan ku talgaleen inyan ku qeyb qaadan gurmadka lan sameeyay dadka saameynta ka weeldhadeen dhulgariiradii ku dhiyan dalka turkiga munaasabad kudhiidii xarunta tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho oyo goobro ku hayaan mas-uuliyiin ku dareertay dowladda wadanka turkiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha baarlamaankeena ku-samaga madaweynega maamulka gobolka banaadir xubno ku tirsan golo wasiirada xildhibaana siyaasiyiin iyo qeybo shalgadiisan ee bulshadayela ka wareejiya beesidaasaya wasiirka amuuro guda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa weliba ku hadalay cadadka beesida ee geelka dowladda soomaaliya iyo wareejidiya ugu dambeynna shacabka soomaaliyeed baa e v c balaska wuxuu ku ridi karay isaguna ku riday dhammaan intaasoo dhammi waxay ku soo aruurtay lacag gaaraysa afar milyan siddeed boqol toban iyo siddeed kun afar boqol toddobaatan iyo toddoba oo marka lacagta turkiga loo bedelo sagaashan milyan toddoba boqol toban iyo afar boqol labaatan iyo toddoba dhibic sagaashan iyo shan teele noqonaysa oo halkan lagu wareejin doono gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariin gabayre iyo gudoomiyaha gobolka banaadir eena duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo goobta ku hadaleena waxaan rabaa anoo hadalka aan badinaynin inaan idhaahdo walaalaheen ilaahay dhibtaa ka dulqaado annaguna kama hari doono waana sii wadi doonaa ganacsada soomaaliyeed anoo codkooda ku hadlayana waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo walaalreer turki iyo dowladdeena soomaaliyaba dhibta ay gaartay walaalaheen iyo siday ugu gurmadeen waanu ku mahadsan yihiin ra-iisul wasaaraheenna garashada uu noogu yeedhay iyo gogasha uu noo dhigay isaga iyo madaxweynaheennaba waa mahadsantihiin waana jawaabta u horreysay ee ganacsatadu ay bixiso waana waxaana leeyahay waxa yaroo hadda aan soo hormarinay waa wax oo dowladdeenniiyo annagu aan isku wada tabarucno isku darsannay magacaabay dadaalkii ay bilaabeen runtii lacagta halkan laga sheegay lacag hadda soomaaliya marka la yidhaahdo iyo turkiga lacag isu dheelita isu qalanta maaha laakiin tabartii ayaa intaas tiri waana dadaalaynaa haddii la yidhaahdo waxaana rajaynaynaa insha allahu walaalahayna qalbigaynaan tusaynay inaan maaragtay waxaan kari karna aan qabanno weliba aan la gaarno maxaa yeelay waxay yidhaahdeen rati riyo xaglaha kaa xagtaa rati madala kaaga roon safiirka turkiga ee soomaaliya ibraahim oo goobtuu siina ku hadalayaen kuma hadnagay dowladda soomaaliya iyo shacabja kaalintii uga adenga burada bana çek Türkiye'ye yapılmış en değerli, en kıymetli yardımdır.
laakiin waxaan si kal iyo laab aan rabaa inaan idinkugu sheego jeegii hadda waxyarka hore aniga liii guddoonsiiyey waa jeeg qiimo badan run ahaantii dareenna uu ku jiro iyo dhammaan hadiyadihii lagu wareejiyey macnaha gargaarkii loo fidiyey turkigana midkiisa ugu qiimaha badan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in soomaaliya caalam ka tusiyeen inio walbii koran oo shileediyo wallansiyaana adduunka waxaan tusaynaa inaanaan ahaynuun receiver oo wax qaata laakiin markaan inaan annagu wax profide garaynayn oon contribution samaynayn inaan wax soo celinayna annaga oo aan adduunka annagu badbaadada dadka iyo adduunka inaan ka mid nahay dadka wax badbaadinaya oo dadka wax la yacni la badbaadiyayaal keliya ma nihin marka number jira oo micno leh ayaan nahay taasna waa muhiim ugu dambeyntii ku-simiga madaweynega eena gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo weliba hoshiiray madalaasay beesida lakaku wareejiyay dowladda turkiga marka wakhtigaas laga soo ballaaban waxay noqotay arrin maaragtay ka duwan sidii adduunka kale noo taageerayay amba noo garab istaagi jiray si ka duwan bay noqotay marka taasaa maanta dhashay in markii dhibkaas dhacay ummadda soomaaliyeed ay saexan weeyaan qof kasta nooc u yahay maaragtay arrintaas habeen iyo maalin usoo jeedo taasa keentay xaqiiqii dhaqaalaha maanta la bixinaayo ma aha dhaqaalo maaragtay markii loo fiiriyo masiibadii meesha ka dhacday iyo waxaan walaalaheena sulnahay markii loo fiiriyo ma aha dhaqaalo buurin laakiin waxaa buurin miyid wanaag ummadda soomaaliyeed oo dhibaataysan oo burbur ku jirta oo la ogyahay xaalkeedii miyid wanaagga ummadda soomaaliyeed muujisay taasaa wax loo qaata maaragtay loo qaateen ah sidaa daraaddeed walaalaheen waxaan rajaynaynaa inay arrintaas maaragtay niid wanaaggaas daraaddeed u qaataan gurmudka ugu weynaa inaan anagu soo gaarsiinayn u qaataan aan ka rajaynayna